habeen wanaagsan ramadaanul kariim saaxiibayaal halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeen qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah salosaare xamse cabdi bare oo kulan la qaatay guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka faa'ine ka soo baxaysa wiil dhallinyaro ahaa oo isku daldalay xaafad ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan shirkadda defecto oo caan ku ah dhar taya leh ayaa faraceeda soomaaliya laga hirgeliyey gudaha jubba haybermarket ee magaalada muqdisho maamulka jubbaland oo go'aamo ka soo saaray akoonnada maamulka ee sida sharci darrada ah looga furay iyo lacaga dhaqidda xuska maalinta hootisimka adduunka oo lagu qabtay magaalada caasimadda ee muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka iyo safiirka imaaraadka carabta oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya dalalka soomaaliya iyo imaaraadka wararka dibadda aan idii haynana waxaa qayb ka ah dad fara badan oo ku dhintay duufaano xooggan oo ku dhuftay koonfurta iyo galbeedka dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselares
mar kale habeen wanaagsan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu doorgaroonaa warka isagoo fidsanna kusoo dhowaada waa habeen isniin ay soo gelayso taariikhduna ay tilmaamaysa afarta bisha labaad waa labada bisha afaraad ee abriil sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa kulan la qaatay guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo sidoo kale hirgelinta dastuurka isagoo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya guddiga kala hadlay arrimo dhowr ahi oo ay ka mid yihiin sidii loo hirgeli lahaa dastuurka iyo sidoo kale in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu shacabka kula dardaarmay inay garab taagnaan xukuumaddiisa dan qaran ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay ambasador maxamed amiin your excellencies ambassadors heads of missions and delegations, distinguished guests, fellow brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak. Allow me to begin by expressing my most sincere thanks.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa kulan la qaatay guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka kumeelgaarka waxa uuna tilmaamay muhiimadda uu dalku u leeyahay dhammaystirka dastuurka dastuurka kumeelgaarka ee dalka oo muddo dheer qabyo ah ayaa xukuumadda dan qaran mudnaan gaar ahi u leh dhammaystirkiisa si ay dalka ugu yeesho dastuur sax ah oo heshiiska lagu wada waa lagu wada dhan yahay ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in fadhiyada ugu horeeya ee baarlamaanka oo qodobka ugu muhiimsan ee horyaalo uu yahay qabyatirka dastuurka ra-iisul wasaaraha oo isdul taagay qodobo muhiim ah oo ku jiro dastuurka kumeelgaarka kuwaasoo u baahan wadaxaajood siyaasadeed ayaa xubnaha guddiga kula dardaarmay inay dardar geliyaan howlaha horyaala mudane xamse cabdi bare ayaa sheegay in shan kulan oo ay yeesheen golaha wadatashiga qaran looga heshiiyey qaar ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa ee dastuurka uu tilmaamay sida ay astaanta awoodda dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada iyo dowladda hoose ama dowladaha hoose waa federaaleynta garsoorka qabdhismeedka amniga qaranka iyo sidoo kale federaaleynta maaliyadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ku ammaanay sida ay durbo uga howlgeli lahaayeen mas-uuliyaddii loo idmaday islamarkaana ay soo dhammaystiraan habraacyada muhiimka u ahaa shaqada guddiga faahfaahin ayaa ka soo baxaya wiil dhallinyaro ah oo isku daldalay xaafad ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoona warar dhowra ay ka soo baxayaan sababaha wiilkaasi uu isku daldalay iyo sidoo kale waxyaabaha ku sababay iyadoo inta badan dadka reer beledweyne ay aada ula yaabeen ulana fajaceen xaaladda kasoo korodhay magaalada beledweyne iyo sidoo kale dhibaatada uu wiilkaasi uu isku geystay wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in xalay wiil dhallinyaro ah lagu magacaabo maxamed jesow isku daldalay gurigooda oo ku yaala xaafadda howlwadaag ehelada wiilkan ayaa sheegay inay xalay xilli la doonayay in loo kiciyo saxuurta la arkay isagoo meed ah isna daldalay waxay sheegeen in wiilkani aysan ku ogeen xanuun dhinaca maskaxda ah iyo inuu xaraqa qoorta uu gashtay uu isku dalay weli lama oga waa wiil waxaa wiilkan dhallinyarada waa ku sababay inuu isdhaafsiiyo noloshiisa waxayna ehladiisu ay sheegeen in aysan ku ogeen wax dhibaato ah uuna salaada taraawiixda xalay dukaday soomaaliya ayaa waxaa muddooyinkii dambe kusoo badanaya dadka isdaldalaya waxaana dhaqankan isdadalaada ahi uu yahay mid aan looga baran dadka islaamka lagana soo minguuriyey dad aan muslim ahayn iyadoo haddaba xaaladani aada ay ula yaaban yihiin dadka reer beledweyne shirkadda defecto oo caan ku ah dhar taya leh ayaa faraceeda soomaaliya laga hirgeliyey gudaha jubba hybermarket ee magaalada caasimadda ee muqdisho haddaba qodob wareedkan waxaa faahfaahintiisa dhammaystiraya waryaheena cabdiwaxiid cabdulaahi daahir oo warbixintani ka diyaariyey shirkadda defecto oo inta badan looga bartay in dhar taya leh ay keento gudaha dalka soomaaliya weliba ciidaha maadaama hadda lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan iyadoona ay haddaba waa shirkadaasi ay keentay dhar aada u tayo leh iyadoona cabdiwaxiid cabdulaahi daahir uu booqday xarunta shirkadani uu warbixintan inoogu diyaariyey
la dahfuray shirkadda defacto faraceeda soomaaliya oo laga hirgeliyey gudaha jubba hybermarket shirkadan oo caan ku ah dhar taya leh gaar ahaan labiska ragga dumarka ah iyo carruurta ayaa munaasabada furitaankeeda waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan jubba hybermarket bulsho aada u sugaysay furitaanka xaruntan iyo ganacsato munaasabada furitaanka ayaa waxaa ka hadlay ogisgan oo ah maamulaha defacto faraceeda soomaaliya waxa uuna sheegay in ay farxad weyn u tahay furitaanka defacto faraceeda soomaaliya ayna diyaar u yihiin in ay mar weliba dalka keenaan wax soo saarka shirkadda Today we opened first store of Defacto in Somalia. We are really proud of being Somalia. We are also really proud of serving beautiful Somalia and beautiful people of Somalia. Thank you for all people in the Somalia.
cumar cabdulaahi axmed oo ka tirsan maamulka sare ee jubba hybermarket oo madasha xariig jarka ka hadlay ayaa sheegay in shirkadda defacto looga bartay dhar taya leh uguna baaqay bulshada in ay ka adeegtaan waxaan aada ugu faraxsannahay maanta inaan furnay stoorkii ugu horreeyey ee defecto soomaaliya waxaan jeclaan doonaa insha allah inaan meelo badanna kasii furno waxaanu ku soo dhoweynaynaa ummadda soomaaliyeed inay kasoo adeegtaan si u helaan dhar quality leh iyo qiimo macquul leh dhammaantiina waa mahadsantihiin shirkadda defacto oo la aasaasay sanadkii labada kun iyo shantii ayaa xarumo ku leh in ka badan sagaashan dal waxa ayna ku taallaa gudaha jubba hybermarket oo isna dhowaan xarigga laga jari doono si aad ugu adeegato
maamulka jubbaland oo go-aamo ka soo saaray akoonada maamulka ee sida sharci darada ahi loo furay iyo sidoo kale lacag dhaqista lagu dhex sameynayo gudaha maamulkaasi iyagoona si weyn ugu digay dadka falalka noocaasi ku dhacaya waryaheena nuur muxudiin cali oo kismaayo nooga soo warama ayaa warkan soo diray
haddaa yara xafiiska xeerlaalinta magaciisa mid akoha ligu fur daabshiil iga fur ama salaan baga ligu fur ama hiblo iga fur sax maaha waa in wasaaradda maaliyadda u maraa wasiirka wasaaradda maaliyadda warqad qoraa xeerlaaliyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed sheekh cusmaan oo maanta kulan isugu yeeray wakiilada bangiyada gaarka loo leeyahay ee ka howlgala magaalada kismaayo hanti dhowraha guud ee jubbaland iyo xisaabiyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa uu go'aanada ka soo saaray intii uu socday kulanka akoonada dowladda ee sida sharci darrada ah loo furo lacag dhaqidda iyo dembiyada ka dhasha maaliyadda kulanka oo socday saacado dhowr ah ayaa xeerilaalyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland waxa uu faray wakiilada bangiyada iyo dhammaan mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay kulanka in xafiiska xeerilaalyaha jubbaland ay kala shaqeeyaan dembiyada ka dhasha maaliyadda iyo akoonnada sida sharci darrada ah loo furtaa xeerka maalinta maaliyadda wuxuu sheegayaa lama furi karo ilaa wasiirka ma- wasaaradda maaliyadda inuu warqad qoro yidhaahdo akoonka dawladeed in la furo intaan ma isla garan ayadina inaan isla garan raba qodoba oo idin muhiim ah hadda korona dacwad baa ka dhalatay arrimahaas oo kale hadda waxaa rabaa bangiyadu waad joogtiin inay dhicin arrintaas marar kale macnaha akoon dawladeed akoon shaksi kama hadlaayo yaanaan warkeeda f- si kale loo qaadan waxaa ka hadlayaa hadda aniga wasi- xafiiska xaf- xeerlaalin baa jooga soo ma haddaa iraa xafiiska xeerlaalinta magaciisa mid akoon ha lagu fur daabshiil iga fur ama salaan banka lagu fur ama hiblo iga fur sax maaha waa in wasaaradda maaliyadda u maraa wasiirka wasaaradda maaliyadda warqad qoraa waxa idin waaka La- waxaan kaleetoo rabnaa oo muhiim ah oo idin inaan isla ogaan rabo hadday baaris timaado baarista laba hay-adood bay ka timaadaa hantidhoorka guudna waa ka timaadaa ceryaha guudna waa ka timaadaa kuma weydiinayo dadka oo dhan akoonadooda ee akoon gaar baa ku weydiinaya hebel iyo hebel akoon gaar ku weydiinaya kuwa aan ku weydiinayin ogow waa kuwa dowladda u shaqeeya weliba waxaan rabaa wasiir hebel inaa baaraa rabaa waa la baari karaa sharci cid ka sarreysa male soo maaha haddaa ku idhaha akoonkiisa statement bank isoo daabac oo aad soo daabacigasoo diidu oo diiddo haddii aday horsi baaritaankaad hor istaagtay ma qaadi qariin waa sumid taasa soomaali tira soo maaha marka waxaa la rabaa waa inaad daabici karto dhihi karto hanti dhoore guud ee xeer raali guud waa tan waa mid ta kaloo labaad waxaa dhacday oo hadda soo cusub lacag dhaqista soomaalidu lacag dhaqista inta aad aad badan mufaham presentationka ku fahmi doonaa aad looma fahamsana lacagta madow ee la dhaqan bay dadka u yaqaanaa sidaa ma aha lacag dhaqis waxaa loo yaqaanaa lacag kasta oo sharci darro kugu soo gashay oo aad u keysiisay inaad lacagtaan aad ku haysato si xalaala oo si oo sharci ah wuxuu sameynaa ninka eh, lacagta sameeya tusaale lacagtaan waxay ugu soo dhacdee eh, Soom- eh, sida corruption bay ugu soo gashay xoola aan dhaca ku gatay wuxuu sameynayaa s- eh, dahabshiil banku marsiina salaam banku marsiina amal banku marsiina jeen u dira wuxuu wuxuu leeyahay sukor igu soo gada sukor buu kusoo gadaa aakhir dam wuxuu ogeyay maxay maxay noqotay lacagtii la dhacay nin bakhaar haysto oo sukor haysto u noqo- u noqdo soo saa maaha muxuu u ekeysiiyey xalaal buu okeysiiyey horta arrinta noocaas waxaa waaye lacag dhaqisa loo yaqaana lacag dhaqis waxaa waaye lacag kasto oo asal ahaan xaaraan kasoo jeedo laakiin loo okeysiiyey lacag xalaala horta intaa waa marka bangiyadu waa inay ay arrintaas nagala shaqeeyaan lacagtaa madow oo la dhaqaayan waa lamid marka horta arrintaasna waxaan rabnaa inaad nagala shaqeysaan waxaa kaleto rabnaa laba shayba inaad nagala shaqeysaan baarista inaad nagala shaqeystaan dha- lacagtaas corruptionka waxaa kaleto dhacdo oo maalin walba dhacdo hay-adaha dowladda nin u shaqeeya oo agaasim ah ama agaasim waaxid ah ama shaqaale caadi ah shan boqol oo dollar qaato ama kun dollar oo qaato aa maalin walba bangiyada inta u tago toban kun oo dollar dhigaa bil walba sideed boqol oo dollar aad qaadatahay bil walba toban kun oo dollar baa akoonkaada martay intee ka keentaa bilaahi calayk bilaahi calaykum ilisoo in laisweydi ma bil walba toban kun oo dollar baa ma- akoonkiisa maro marka taan waxaa rabnaa iyadan bangiyada tusaale haddii hantidhooraha guud oo wasaaradahaas iyo hay-adahaas uu baaraayo baarisku sameynayo hadee oo la yidhaahdo akoonadii iyo- iyo- iyo- iyo- iyo- iyo bangiyadii kulama shaqeynayaan meel uu ka helo male nuur muxiidiin cali raadiyaha iyo telefishinka dalsan kismaayo
waayahay weli wararkan habeenimo ayaa la socotaane xuska maalinta otisamka adduunka ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee muqdisho cabdifataax muumin ilka case ayaa warkan dhammaystiraya
autism waa xaalad ay ku dhashaan ama lagu arko carruurta xilliyada ay yar yihiin sanad walba labada abril ayaa loo aqoonsaday in loo dabaaldego maalintan iyadoona halkudhiga sanadkan uu yahay wacyigelintii aqbalaada waalidka waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo hidaaya tacliinta sare wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dhaqaatiir waalidiin iyo marti sharaf kale waxaana madashan soo agaasintay xarunta baahiyaha gaarka ah ee mustaqbal ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay raxme cabduqaadir oo ah aasaasaha xarunta baahiyaha gaarka ah ee mustaqbal Een, hadda waxaa la sheegay ee, daraasaadka cusub waxay dhaheen boqolkiiba ee, toban ilmaha autism qaba talanti ay leeyihiin maskaxdooda aad ay u sareysaa waxqabadkooda aad iyo aad ayuu u badan yahay u fiican yahay Ee, xifdi- xifdigooda aad ay wax u xifdiyaan ee, way koobiyeynayaan Ee, rasuumaadkaas waxyaabahaas la- oo aa- aartiga xagga yaalo caruurta qabteen qaar ka mid ah marka ee, waxay u baahan yihiin ilmahan in horey loo sii wado kii kombyuutar ku fiican kombyuutarka lagu sii wado kii luqad ku fiican luqad kii xifda- ee, xif- xif- ee, xifdiga qur-aanka ku fiican in horey loo sii wado ee, kii wax sawiri karo farshaxanka qof walba qaybta ugu fiican yahay in horey loogu sii qaado ayay u baahan yihiin in laga warqabo ayay u baahan yihiin qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo weliba marti sharafta ka qayb gashay ayaa dhankooda ka hadlay xanuunka autismka iyo sida ay carruurta ugu nool yihiin waxyaabaha oo haddana laga rabo annaga inaan kulligeen ka wada shaqeyno waxaa waaye inaan horta marka hore xaaladan u aragno xaalad caadi ah wax maxay ahato adduunka dhan ka jiro iyo in aan u qabanno aan kaalmayno annagoo dhan dadkan waxay joogaan meelaha shaqada qaarkood shaqay soo doonanayaan ogow ayagoo ah marka qofkaas shaqada markuu kugu yimaado inaad shaqada siisid inaad ku koonto- ku kaalmaysid inaad aa, u u kaalmaysidaa lagaa rabaa waxay joogaan goobihii waxbarashada inaan lagu sameynin ad cunugan haddii la dhexgeliyo ilmo kale muxuu ku sameynaa marka horeba cunugan waxma yaqaan ilmahan waala walaalihiisaa ku bilaabaa marka horta in laga dhaadhiciyo cunugan walaalkiin waaye wuxuu u baahan yahay waxaan iyo waxaan inaan u qabanno markuu keligiis joogo wixiisa baranaya shib ha laga dhaho waxa uu u baahan yahay in loo fududeeyo xaruntan wax walbay u baahan yihiin ka saaciidno dhanka caafimaadka ilmaha is- ku xareysan xarunta oy daryeel caafimaad ay u baahan yihiin oo marka qaar la arko laf booqdo la ogaado marka dhammaanteen aan isku wacyigelinno ilmahan waa ilmo nala dhashay nala nool ilmaheenna waaye aan daryeel ay u baahan yihiin boqolkiiba boqol guriga ka bilaabanayo ilaa bulshada si ay u noqdaan ilmo productive ah ugu yaraan inay yeeshaan independent life ku dadaalaynaa duruufaha jira awgeeda in dalka uu ku baraarugo ee, ama qeybteen waxbarashada ay ku baraarugto in iskuulla dowladda leedahay oo dadkan ee, ay ma si gaar in loo sameeyo taasna waa ku dadaalaynaa insha allah Ee, waxaa kaloo hadda aragnaa dadka waxaa la yidhahdaa ee, iskuullada markaan dhigin jiray waxaa la arki jiray dad la yidhaahdo cunugan waxbaan baranayo laakiin mala fahamsanin wuxuu yahay waxaa waaye slow learners dadka ee, fahamkooda yar yahay waxaa laga rabaa saddex arday ama afar eh, arday in hal fasal laga dhigo laakiin annaga ma aanan qabi jirin marka hadda caalamku waa horumaray insha allah waxaan rajeynaynaa inaan annagana kusii dadaalno gabagabadii wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed xasan maxamed doctor buraale ayaa soo xiray madasha waxay muujinaysaa in cunuga ama caruurta autismka qaba inuu yahay qof special noo ah soomaaliya laga tixgeliyo laga tixgeliyo autismka wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba xarunta mustaqbal qaabkii wax wado waxaana rabaa insha allah inaan hadhowta sii fiiriyo oo aanan kasii qaato waxaan ka qaadanaya halkaas insha allah si aan u dhiirigeliyo dadka autismka qaba ugu dambeyntii shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ee, walaalka iyo walaasha autismka qabta waxaa laga yaabaa in aad u baahato cilmiga iyo aqoonta ay keenaan garab istaag institutionada wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadkana waxaan rajeynayaa in si special arrangements aan sameyno si dadkaas ayta at least haddaana hadda wax loo awoodin si qalbi furan loogu sii diyaariyo platformkooda iyo qaabkii mustaqbalka ay u heli lahaayeen ee, waxyaabaha ay adduunka ka helaan dadka autismka qaba cabdifataax muumin raadiyo i t v-ga dalsan muqdisho
gudoomiyaha golaha shacabka oo xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dalka imaaraadka carabta gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa xafiiskiisa maanta ku qaabilay danjiraha dowladda iskutaga imaaraadka carabta mudane axmed juma haal koromeys gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo danjira al koromeys ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal sidii loo sameyn lahaa guddi saaxiibtinimo oo ka kooban labada baarlamaan sidoo kalena gudoomiyaha ayaa bogaadiyey doorka iskutagga imaaraadka carabta ee ay ka qaateen la dagaalanka al-shabaab iyo sidoo kale horumarinta ciidamada soomaaliya weli warkeena habeennimo ayaad la socotaan dalsan f m ayaad saaxiib ayaan nagala socotaan markana wararka dibadda haddii aan eegno dad fara badan ayaa ku dhuftay duufaano xoogan oo ku dhuftay koonfurta iyo sidoo kale galbeedka dalka mareykanka xaaladda koonfurta dalka mareykanka ayaa aada looga deerinaya iyadoo inta badan dadka halkaasi ku dhaqan la sheegayo inay ku dhufteen duufaano aada u xoogan warar ka soo baxaya ayaa sheegaya mareykanka ka imaanaya in dad aada u fara badan ay ku dhinteen duufaanahaasi oo watay dabeelo aada u culus oo saameyn aada u xoogan u geystay dadka halkaasi ku dhaqan warkii habeennimo aad kala socoteen dalsan f m ko sagaashan dhibic shanna waa naga intaa cidda uu seega waxay dib ay kaga heli karaan barta internetka aanu ku leenahnay ee websitekeena w w w radio dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel